faysal dhaaf xuseen riidiyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne maxamed daacad maxamed xaabi cadaado buusmaraad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasi radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado dalad weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeella doose
maxamed cumar yuusuf maxmed bolton radio cadaado magaalada galkacyo cabduqaadir maxamed nuur cabduqaali jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan rabi cadaado baladweynaha
yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubran radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha cadaado maantana qodobadaad ku dhegeysan doontaan waxaa ugu dooroon faahfaahina ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka jubbada hoose shir looga hadlaya ammaanka guud ee gobolka gado oo lagu qabtay degmada balad xaawo ee gobolka gado ra-iisul wasaare xamse oo midowda afrika kala hadlay la dagaalanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab soomaaliya oo loogu deeqay hal dhibic lix milyan oo xabo oo ah tallaalka covid nneteen wiil dhallinyaraha oo xalay lagu dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulamo la yeeshay qaar ka mid a waxgaradka puntland iyo maraakiib dagaal oo gaadhay marinka biyoodka taiwan intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door qorroon warka duhur ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal goordhow diyaar garooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyolabaatanka bisha agoosto sannada labakunlabaataniyo warka waxaa soo saaray saaxiibkay cabdifataax sooman anigoo sharmaarka ayaa idinla socodsiinaya kusoo dhowaada warkii oo intaa ka faahfaahsan faafayno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal ka dhacay gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland warar dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal culus oo degmo ka tirsan gobolka jubbada hoose ku dhex maray ciidamada kenya oo ka tirsan howlgalka midowda afrika ee admis iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamo ka tirsan kuwa kenya ay ku leeyihiin deegaanka taabta ee gobolka jubbada hoose waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan dadka deegaanka taabta ayaa waxay sheegeen in maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac sidoo kale sidoo kale uu jiro khasaare dagaal oo so waa daga waa sidoo kale uu jiro khasaare dagaalka ka soo gaaray labada dhinac iyo dad rayida sidoo kale waxa ay sheegeen inay cabsi ballaaran soo wajahday inta uu dagaalku socday maadaama ay ka baqdeen qabeen waxyeele ka soo gaarto dagaalka halkaasi ka dha- ka dhacay wararka ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanka taabta ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay sheegayaan ciidamada kenya halkaasi ka wadaan dhaqdhaqaaqa ciidama maadaama saldhig ay ku lahaayeen deegaankaasi weerar lagu qaaday ma ahan markii ugu horreysay oo ay al-shabaab weerareen deegaankaasi wiil dhalinyaro ayaa habeennimadii xalay ahayd lagu dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxay sheegayaan in mid ka mid ah ilaalada hoteel ku yaalay halkaasi uu xalay dilay wiil ka mid ah dhallinyarada ugu caansan magaalada gaalkacyo wiilka la dilay oo lagu magacaabi jiray cabdi mahad cabdulaahi maxamed ayaa goobjoogayaal waxay sheegeen inuu ku shaqaysan jiray mootobajaaj hase yeeshee dilka uu yimid kadib markii ay wada murmeen nin ilaalo ka hayay mid ka mid ah hoteelada magaalada gaalkacyo kaasoo dhowr xabadood ku dhuftay wiilka dhallinyarada ah ee lagu dilay magaalada gaalkacyo ayaa dadka yaqaanay waxa ay sheegeen sidoo kale uu ka mid ahaa dhallinyarada sanadkan dhammeeyey dugsiga sare islamarkaana ka qayb gashay imtixaanka ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya wararka laga helaya magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in ninka dilka u geystay cabdimahad ay xireen ciidamada ammaanka magaalada gaalkacyo iyadoo ehelkiisa ay dalbadeen in cadaalad la horkeeno ninkaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse ayaa midowda afrika kala hadlay la dagaalanka dhaqdhaqaaqa al-shabaab ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo ku sugan magaalada tunis ee waddanka tunisiya ayaa waxa uu halkaasi waxa uu halkaasi eh, ka wadaa kulamo uu la qaadanayo madaxda kala duwan ee ka qaybgelaysa shirka horumarinta afrika ee lagu soo gebagabeeyey dalkaasi ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa kulan ayaa kula kulmay magaalada tunis gudoomiyaha guddiga midowda afrika mudane muuse feke maxamed iyagoo ka wada hadlay xiriirka iyo iskaashiga ka dhexeeya soomaaliya iyo midowda afrika sidoo kale labada mas-uul ayaa ka wada hadlay qaabkii loo xoojin lahaa wadashaqaynta dowladda soomaaliya iyo midowda afrika gaar ahaana dhinaca amniga iyo siyaasadda iyo la dagaalanka al-shabaab qaar ka mid ah dalalka midowda afrika ayaa waxaa soomaaliya ka jooga ciidamo fara badan oo howlgalka midowga waa howlgalka magaca oo ku howlgala magaca howlgalka admis kuwaas oo ciidamada dowladda ka taageera dagaalka ku dagaalka ay kula jiraan dhaqdhaqaaqa al-shabaab halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulamo la qaatay qaar ka mid a waxgaradka iyo isimada maamulka puntland isagoo ku sugan magaalada garowe ee caasimadda maamulka puntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa madaxtooyada dowlad goboleedka puntland ee magaalada garowe waxa uu kula laba tashiya kula qaatay qaar ka mid a isimada hogaanka dhaqanka puntland isimada iyo hogaanka dhaqanka puntland ayaa madaxweynaha warbixin ka siiyey lix xaaladood oo puntland iyo sida loo waa ka siiyey xaaladda puntland iyo sidii loo xoojin karo wadashaqaynta dowladda federaalk iyo dowlad goboleedka puntland iyo sidoo kale talooyin uu u soo jeediyey madaxweynaha dhankiisa madaxweynaha ayaa ku ammaanay isimada iyo hogaanka dhaqanka puntland doorka ay ka qaateen nabadda iyo xalinta khilaafaadka mararka qaarkood ka dhaca deegaanada maamulka puntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weli ku sugan magaalada garowe ayaa waxaa la filayaa in kulamada uu sii wado kadibna uu dib ugu soo laabto ama dib ugu laabto magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa ku hanjabay inay weerar ku qaadayaan dalka kenya oo isagu daris laha dalkeena soomaaliya dagaalamayaasha shabaab ayaa soo saaray hanjabaad cusub oo ka dhan ah dowladda waddankaasi kenya iyagoo sheegay inay sii wadayaan weerarada ay ka geysanayaan dalkaasi inta ciidamada dalka kenya ay ku sugan yihiin soomaaliya war-saxaafadeeda uu ku qoran af ingiriis oo ay soo saareen al-shabaab ayaa intaasi ku sii dareen inay sii wadayaan weerarada ay ka fuliyaan magaalooyinka iyo tuulooyinka dalkaasi ilaa inta ciidamada kenya ay ka baxayaan gudaha waddanka soomaaliya waxaan sii wadi doonaa inaan xooga saarno weerarada aan ku qaadayno magaalooyinka iyo tuulooyinka dalka kenya ayaa lagu yidhi qoraal ay al-shabaab soo saareen al-shabaab ayaa inta badan weeraro khasaare badan dhaliyay ka fuliya dalka kenya waxaana weeraro hore oo ay qaadeen ay ku dileen ciidamo ka tirsan dowladda iyo sidoo kale dad shacaba waxaana xusid mudan in dowladda kenya ay sheegtay inay qaadi doonto howlgal ka dhana al-shabaab oo ay kaga hortegayaan weerarada ay ka geystaan gudaha waddankaasi kenya iminkana akhbaaraadka dibadda maraakiib dagaal ayaa gaaray maranbiyoodka dalkaasi ee taiwan oo ay sahayaan dowladda waddankaasi shiinaha laba markab oo ah kuwa dagaalka laga leeyahay dalka maraykanka ayaa maraya ayaa maraya marinka biyoodka taiwan si loogu shaaciyo war ka soo baxa waa sida lagu shaaciyey war ka soo baxay ciidamada badda maraykanka waa howlgalkii ugu horreeyay noocaana oo ka dhaca tan iyo markii ay sii korortay xiisadda u dhaxaysa taiwan iyo shiinaha oo cirka isku sii shareeraysa markii afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka ninsi ay horaantii bishaan booqatay taiwan shiinaha ayaa ka falciyey booqashada ninsi bolisi wuxuuna aagga hadda ay maraakiibtu marayaan waa maraykanka ay marayaan ka sameeyey dhoolatus militari oo ballaaran ciidamada badda ee maraykanka iyo kuwo kale ee reer galbeed ah ayaa si joogtaa u mara marin biyoodka sannadihii u dambeeyey warkii door dhegaystayaal oo anigoo sharmaarke maxamed maxamuud aan idila socodsiinayay waa naga intaa warka waxaa soo saaray saaxiibkai cabdifataax soomare intaan warkan warka xiga ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
radio cadaado waxaad ka heli kartaa warar iyo barnaamijyo ku-xiise geliya ku xirnow wararka iyo barnaamijyada radio cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis habka wararka sugan moogtahay in jaagaan lagu sameeyo maqalka shabakada warbaahinta ee redio cadaado lana gaarsiiyey deegaano fara badan idaacadda cadaado oo aad hore ugu barateen wararka iyo barnaamijyada xulka ah idaacadda waxaa la baahiyey maqalkeeda waxaana gaarsiiyey deegaanada iyo tulooyinka kale ah aggodondhibe galinsoor baxdo cadagtibir meelelgur ilaa iyo sidoo kale degmada qasmareeb idaacadda cadaado waa haqabtilka wararka ka yigeena